النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الطلاق الثلاثي baabu bayaani xukmi dalaaqi halaasi bal dalaaqi saddexda ahaa xukumkiisa markaas ayuu baabkiisii yahay ama bal wixii kuba yimi ee kusoo arooray waxa laga yeelayo maxaa laga dhigayaa taas buu baabkeedii yahay oo bal matalan kolley dalaaqii xalay kii sunniga ahaa waynu soo maray marka dalaaqii sunnigaana wuxuu noqonayaa siaynu xalay soo maray ruuxii haweenaydiisii ee bal fura iyadoon xayd lahayn daahir ah aanais arag oo hal dalaaqa markaa kuba rida hadha bal matalan taas bal dee oo markaa aan dalaaqii israacin taas waa wax bal matalan axaadiisii xalay walow xagga israac iyo israac la-aaninta aanay inoogu sugnayn bal inooguma sugnaa waxaa bal meeshii kaloo yaalla dalaaqii bal haddii saddexdii la israaciyo waayo imanka jaanibka xadiisku inoogu imanaya maha dee waan iska horreysiisanaynaa ruuxu saddexdii dalqadood hadduu mar keliya israaciyo oo waxaa lagu tirinayaa dalaaq sunniya mise dalaaq bidciya xagga ma dhacaya maxaa dhacaya iyada xadiidkaan la yar sugaynaa taas imankaas dee maalikiyad iyo xanafiyad oo kaliya riwaaya can axmed waxay ka dhigaan israacintan la iswada raacinayo mar keliya la wada ridayaa inuu dalaaq bidciya yahay waxaan sharcan ku toosnayn oo dalaaqii dee sunniga ahaa la odhanayay aan ahayn inuu yahay oo dee dalaaqan ilaahay subxaana watacaala inoo jideeya dadkana ay maslaxa ugu sugan tahay bal ruuxu waa cadhoon karaa waxbaa ku iman karaa wuu degdegi karaa laakiin waqti baa la siinayaa iyo fursad dib ugaba fikiro oo bal matalan haddii uu wixii hore kaba murugoodo uu kasoo noqon karuu rajca ay u suurtogelayso adalaaqu marataani fa imsaaku bimacruufin aw tasriixu biixsaan marka israaca la israacinayaa ruuxu fursadii uu haystay bal haddii uu arrinkan dib uga murugoodo ay u suurtogelaysay haweenaydiisii inuu soo ceshado cismadiisi ay kusoo noqoto gurigoodna saa dee uu bal matalan ku wada joogo ugu hagaago ugu dhismo tii buu iska xidhayaa isagii waxaa dhici karta inaynuuba murugoodo oo gees kalena tacaddi xuduuddii ilaahay la tacadiyayay too dee adalaaqu marataani baa jidaysnayd ee saddexa israacinteedu waa nooc tacaddi isagiina fursadan ay kaga lumayso bal waa dalaaq bidciya ayay kuba tagaan de qolooyin kale oo imanka shaaficiyad oo kale iyo axmed isaguna riwaayo labaad uu leeyahay iyo qolooyin culimada ka midi waxay leeyihin un dee ruuxani isagunbaa fursadii iska lumiyey wax la siiyey ayuunbuu iska lumiyey waana israacin karaa waan u kala reebi karaa kala reebku haba fiicnaadee markaa dalaaq bidciya kama dhigaan waxa la yidhaaha ama ma banaana in saa loo furo ama la yidhaaha bidci weeye iyada taa kama dhigaan bal taas oo dee dawaahir matalan kale oo adilana bal way xoogey way qowlkooday ku xoogeeyeenoo way daliishadeenoo bal xaggaa ma sunni baa israacintu mise bidci culimada aqwaashoodu taas weeye laakiin masalada halkan inoogu imanaysa dalaaqa hadduu ruuxu saddexdii israaciyo ma saddexdii baa laga soo qaadayaa mise saddexdii lagama soo qaadaye hal baa laga soo qaadaya waata bal xadiidkan aynu kalaamkeedu inooguba iman xadiidkiina waaba kan waayo waa xadiid keliyanoo duruq leh wuxuu uhi musanifku imaamkii muslim xadaanaa isxaaq bnu ibraahima wa moxamed bnu raaficin walafdu libni raaficin qaala isxaaqu akhbaranaa waqaala bnu raaficin xadaanaa cabdurazaaq manaa labadooduba cabdurazaaq ibnu hamaan bay ka wada warinayaan labada sheekhee muslim siiqaday ku kala duwan yihin midkood wuxuu yihi akhbaranaa waa isxaaq waana caadadiisii akhbaranaa buu isticmaali jiray ina raaficna muxamedna isagu xadaanaa buu yihi labadaba cabdirazaaqun wey qaala akhbaranaa macmaru can ibni daawusin can abiihi can ibni cabaasin qaala anahu qaal oo cabdirazaaqna macmar ibnu raashid buu ka warinaya macmar baa ina daawus ina daawusna kolley dee nin ina daawus oo labaadba maynaan soo marin waa ninkan dee isna imaamka caalimka cabdullaahi ibnu daawus ee hore kitaabka aan ugu soo arki jirna weeye inuu daawus oo kaleo meelahan yimaadaa ma jire isaga aabihii kaba wariyay aabihina ibnu cabaas oo qaale wuxuu uhi ibnu cabaas kaana alaaqu dalaaqu wuxuu ahaa calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waqtigiisii halaada waa bimacnaa fiun meelahan fii cahdi wa abi bakrin iyo abi bakr isna cahdigiisii wa sanatayni laba sanadood oo min khilaafati cumara cumar khilaafadiisii kaba mid ahayd dalaaq halaathi kollay lafdigaa yar dheeraado kaana dalaaqu calaa cahdi rasuulillaahi dee masalan waa kan tafsiirkeede dalaaqu halaathi taa hore aan ka soo bedelanaynaaye ay kaana dalaaqu halaathi saddexda dalaaqoodu wuxuu ahaa waaxidatan mid buu ahaa faqaala cumar bnu lkhadaab cumar bnu lkhadaab baa wuxuu yihi ina annaasa dadkii qad istacjaluu waxay dedejisteen fii amrin amar amarku sheegayaana waa amarkii dalaaqa istijaalkan way dedejisteenna ee waa iqaacuhum halaaatan dafcatan waaxida mar keliya saddexdii israaciyaana ma ay wada ridaan haddaba amar bay dedejisteen qad kaanat lahum iyaga ugu sugnaayo fiihi amarkaa fiigiisa anaatun muhlo kaadsiinyo iyo ay ugu sugnayd oo dee iyagii markay hal ridaan ay sugaan oo dee bal matalan mar dambe hadday u baahdaan hal kale ay ridaan markay halkaa ridaanna haddii tii hore ay la noqon weydo ay soo ceshadaan waa arrin iyaga ay ugu sugnayd dee muhlana way ugu sugnayd iyo waqti iyo baqiyata istimtaac iyo baqiyata waqti ay bal umuurahoodii ay kaba fikiraan ay u fiirsadaan oo dib isugu noqdaan oo markaa hadhow haddii ay laba noqon weydo dalaaqa hore iska soo ceshadaan arrin saasuu ahaa oo bal masalan anaat waa kaadsiinyo ama muhlo iyo waqti arrin ay haysteen oo dee bal masalan saa uuna way ka baqiyatu istimtaac intidaa intidaar almuraajaca waqti bay haysteen uun ay dee wax ku soo ceshan karaan oo arrintii hore ay kaga noqon karaan taas baa xaaladoodu ahayd haddaba amarkii caynkaas ahaa oo dee taasi ay keenaysay kolba hal in la furo hadhowna la soo ceshado haddana hal labaad la furo haddii ay meeshii kala aanay noqon wax rajiya oo damba jirina tii saddexaad la rido markaa iyada dib la isuguma soo noqonaye arrinkaasoo iyaga muhl ay ugu sugnayd dee ay bal matalan maslaxa iyo manfaca uguma sugnayd ayay dedejisteen oo ay mar keliya israaciyeen falow amdaynaahu haddii aan fulino haddaba amarkaa iyo san iyagu ay imaka isticmaalayaan caleyhim korkooda oon kaba dhigno wax fulaya sa ay doorteenno aan ku shaqa aan markaa ku socodsiino lakaana dee sawaababa saasaaba toosnaan laydoo waa jawaabta markaan iskaba qadarno faamdaahu calayhim macnaa jacalahu naafidan calayhim waa fuliyeyoo arrinkiibuu cumar kuba fuliyeyoo wuxuu kaba dhigay saddexdaa halka ahayd in saddexdii laga dhigo taas weeye bal lafdigu riwaayaadkii kalena waa kuwanee xadiidku xdثna إسحاq بن إbrahيm qال أخbarna روح بن عbaadة qال أخbarna بن jurayجin xa وxadثna بن rاafici wlfd lahu lafdiga soo socdana ina raafic baa leh markii horena isxaaq iyo ibn raafic way wada lahaayeen xadiidka waa riwaayadii hore ee markaa hore isku sheekh bay ahaayeen imaka laba sheekh bay kala yeesheen walow labada sheekh ay sheekh ku kulmayaanoo isxaaqna rawx ibnu cubaadata ayuu kaba warinayaa moxamed ibnu raaficna cabdurazaq uu markii horeba kaba wariyey waxay isugu imanayaan ibnu jurayj oo markii hore aanu cabdurazaq ka warinayna oo markii hore macmar buu kaba warinaye qaala markaa ina juray abarana xadaana cabdurazaqi qaala akhbarana ibnu jurayjin qaala akhbarana ibnu daawusin can abihi ana aba sahbaayi waa nin mawaalid ibnu cabaas kaba mid o aba sahbaa ninkaa la yidhaahaa qaala wuxuu uhi ibnu cabaasna xadiidka hadda sanadka inooguma sugna isagu matiguu inoogu sugayo dee ibnu cabaas buu hadalka ku yidhi oo cidda warinaysaa waa daawus oo daawus baa warinay ataclamu ma og tahay ina cabaasow anama kaanat inay ahayd un athalaathu waa saddexda dalaaqood tujcalu tujcalu mid la yeelo waaxidatan mid lagaba yeelo mid keliya calaa cahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalam waqtigii rasuulka iyo wa abi bakrin abi bakr iyo wa halaatan markii hore sanateyn baan aragnay adugu dee ama malaa ilqaa lkasri iyo jabru lkasri unbay noqonin wa halaatan saddex min imaarati cumara cumar imaaradiisii iyo khilaafadiisii kaa mida taas ma ka warhaysaa faqaala ibnu cabaasin wuxuu ihi nacamhaa oo waan ogeytaa waxadana isxaaq ibnu ibraahima qaale akhbaranaa sulaymaanu saddexda sanad baa isxaaq waa soo noqnoqday waa inoogu sugan yahay ama saddexda dariiqbe akhbaranaa sulaymaan ibnu xarbin can xamaad ibni zaydin can ayuba sakhtiyaaniyi can ibraahim ibni maysarata can daawusin waxoogaa isbedelo un baa sanadkii ku yimi xadiidku waa xadiidkii ibnu cabaas isxaaq ibnu ibraahim markii hore kale aduu cabdirazaaq mar kaba wariyey markii labaad ruux ibnu cubaadata imaka sulaymaan ibnu xarbin buu kaba warinayaa sulaymaan ibnu xarbin axmed ibnu zayde laakiin waxaa yimi ayubu sakhtiyaani oo taabiciya dee yimi oo halkii cabdillahi ibnu daawus sanadka kuma sugnaa ibraahim numasarana waa nin hiqoyn hore usoo mariro isna taabiciintii yaryarayd ka mida waa isla daba qown ayuub ibraahim numaysara ayaa muxuu yihi can daawusin ana abasahbaayi ninka abasahba la yidhaahaa ama kunyadiisu ay tahay qaala libni cabaasin wuxuu ku idhi haati keen oo bal waxaad keentaa min hanaatika macnaa masaa-isha haddii qariibka ahayd ama bal taas wax kaba mida ayaan ku weydiinayaaye keen hatii laftigu waa laftigii aan garanaynay oo dee bal matalan ismu ficilka ahaa hanatna in oo waa jamcu hanatin oo inta badan shayga nakirada ama aan la sheegahayn baabay u isticmaalaane halkan waxay kuba fasireenun ujeeddadiisu inay tahay masaa-isha haddii qariibka ahayd ee dee adigu aada sheegaysayba bal wax kaba mida taskeen oo bihanatika ee akhbaarika o umuurika almustaqraba asuu nawawiye kuwa fasirayaan waa akhbaartaadii iyo masaa-ishaadii ama umuurtaadii qariibka ahayd oo arrintan baa dee waxaan mashhuur ahayn oo dadka dhexdoodii aan mashhuur kuma ahayn markaasaa muxuu yihi waa tan uu weydiinaya una alam yakun miyaanu ahayn aalaaqu alaaqa ahalaatu saddexdiihi calى cahdi rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam waqtigii rasuulkii ilaahay iyo wa abi bakrin abi bakr waaxidatan mid keliya miyaanu ahayn oon mid lagaba dhigi jirin sida laftigii horeba aynu kusoo aragnay riwaayada dhexe faqaala wuxu uhi qad kana dalika arrinkaasi waa jiray ee falama kana fii cahdi cumara markii uu ahaaday cahdigii iyo zamankii cumar ayay tataayaca annaasu dadkii waxay iskaga daba tegeen isku raac raaceen oy badsadeen fi talaaqi talaaqi oo ama saddexdo israaciyaan taas bay badsadeen tataayacana waxay la mid tahay un tataabaca waa isla macno bal riwaayaaba dhacday halkan barhkood inay taa ku dabdiyeen ay tataabaca annaasu yidhaaheen riwaayada majumhuur baa tataayaca ah waxaan macnuhuna way badsadeen weeye way israa iskaga daba tegeento way ku degdegeenoo isku raac raaceenoo way badsadeen waxaanuu imaamku leeyahay raximah llahu tacaala waa nawowi isagoo tataayaca iyo tataabaca farqi yaroo udhexeeyo sheegaya walow macno keliya ay leeyihiin oo ay wahuma bimacna laakiin wuxuu leeyahay tataayaca waxaa loo isticmaalaa wixii shara marka xumaan iyo shar dadku ay badtaan ay iskaga daba tagaan ay isku raacraacaan ayaa tataayaca loo isticmaalaa amaa tataabaca oo tan dee agteedna mashhuurka ku eeba marka ay tahay khayr iyo sharba labadaba waa loo isticmaalaaye tataayaca waxaa loo isticmaalaa wixii aan fiicnayn ee dadku ay isku raacaan ee iskaga daba tagaan ma ay badsadaan tataabaca laakiin labadaba way keenaysaa shar iyo khayr oo markaa tataabaca macno ahaan xagga ama isticmaal ahaan isku macnaha adeena isticmaal ahaan uga waasacsan waxa loo isticmaalayo dee markaas saasuu deeta leeyahay halkan de arrinkani wax toosan maahe iyadoo almusanaati waa ya-doo la aqriyo ayaa ama lagu dabdiyo ayaa markaa ka fiican iyadoo ba lagu dabdiyo tataayac haddaba falama kana fii cahdi cumara tataayaca annaasu fi alaaqi dadkii alaaqi ayay badsadeen dee dalaaqa ciibadsadeedna kollay dee cahdigii hore sii la ahaayee dadku maalan dhaqankoodii waxyaalo badan baa ku soo kordhay oo dhaqaalihii fiicnaaday iyo umuura iyo dadka badan ee yimi dadka hore aan ahayn ee soobaysaamda waxyaalaha sooba kordhay oo dadkiibaa waxay badsadeen dalaaqii bay badsadeen fa ajaaza oo macnaha say u badsadeenna waabe iyagoo saddexdii israacinaya fa ajaazahu waa fuliyey abdaahu dibay la mid tahay calayhim iyo korkoodoo dee halkii saddexda hal laga dhigi jiray isagu saddexdii wuxuu ka dhigay saddex oo ruuxu kol hadday taa kaba dhacdo dee haweenaydii way kala socdeen mana guursan karo xataa tankiixa zawjan hayrahu wey si loogu soo celiyo ama uu ku soo ceshadaa ma jirto xadiidkii kolley baabku intaasuu kaba koobnaa waana xadiidkii muslim la gooni noqday kolley dee abu bukhaari baan la warin baan ula jeedaa abu da-uud iyo nasa-i iyo iyaguna kolley ama xadiidkan haddaanay alfa duruqdiisa wax kaba mida way wariyeen iyagoo taraajim kala duwanna uba dhigtay baabu dalaaqi salaasna kolley dee tarjamadii muslim maahay sidaan soo sheegnay waa sharaaxdii imaka tarjamadii nawowi weeye bal xadiidkan kolley malaa culimada hadalkeeduna waa batayba in masalada waktiyada qaarkood in daahirkiisu suu keenayana dee bal maalan malaa khilaafka ku jira isaguna waktiyo dambe waxa weeyaan isna waa iskaba batay dadka qaarkoodoo san dee daahirku yay kuba fatwooday oo ah ruux hadduu saddexdii mar israaciyo inay hal dalaaqeedoo noqonayso dad dee dhibaato badan ay kaba soo gaadhay oo lagu xidhaynaa fatwada caynkaasa bay jiraan si dee sheikhulislaam ibnu taymiya oo kale oo bal waa xadiid markaasin kolley arrintiisu ama kalaamkiisu iskaba yar badan yahay waxoogaa imaam nawine raximah llahu tacaala culimada iyo aqwaashoodii iyo baltan uu soo naqlinayaa xadiidkan iyo bal jawaabahoodii ay kaga jawaabeen taas oo kale bal masaadirta qaarkoodna waan idin yar tilmaami doonaa dee iyadoon yar talkhiisin doono uun qowlkii bal culimada aan talkhiisin doono oon kaba dhaqaaqi doono umuurahan kuma sii raagayo bal xadiidku horta lafdi ahaantu keenayaa ama uu yahay wey horta yahay waa saddexdii bal cahdigii rasuulkii ilaahay cahdigii abibakar iyo cahdigii cumar intiisii hore saddexda dalaaqood in mid laga dhigi jiray intaasi waa inta xadiidka ku sugan xadiidku sariix kuma aha oo dee ama hadday noqoto nas ahaan iyo luqa ahaan iyo sharci ahaan guud ahaanba dee iyada halkan kuma cadda dalaaqu salaas in macnihiisu yahay oo uu la yidhaaho dee macnaha mooye ixtimaal kale kuma sugna waa ixtimaaluun dalaaqu salaas waxaa looga jeedaa sida dee dadkeenu in badan caadadoodu ay tahay saddexdii dalaaqood oo mar keliya ama saddexdii baad iga tahay ama aan kugu furay la yidhaaho iyada taa saddexdii in hal laga dhigi jiray xadiidku waa tan waa saraaxiisii ama waa wixii uu kuba caddaa laakiin saddexdan xukumkan lahayd ma kelimada dalaaquu ku celceliyo anti daaliqun anti daaliqun anti daaliqun bah waayo markuu mar keliya saa isu raacraaciyo waa meel keliya iyo hadal keliya uu taa israaciyo waa dalaaq saddexuu la yimi eg dalaaq saddexuu laba yimi mise waxa weeye isagoo yidhaha anti daaliqun halaaan tanna waa ixtimaalaya tanna waa ixtimaalaya iyada ma jirto sow dee saaxib markaa shanqidii oo kale yidhaaho wax keenaya luqa ahaan iyo macno ahaan iyo taasoo tan ka dhigaya unta iyadu mutacayinka ah iyada taas ma aha ixtimaalkana waa jiraya ixtimaalkana waa jiraya waana culimada dee barhkood tawjiihaadkoodiio horta bal waxa weeye un aan taa ogaano lafdigan dalaaqu halaas haddii uu ruuxu isagoo majlis keliya fadhiya yidhaaho dee anti daaliqun uu haddana ku celiyo anti daaliqun uu haddana ku celiyo anti daaliqun saddex goor yidhaaho sidaas iyo hadduu yidhaaho anti daaliqun halaaan meeshii mar keliyuu wada yidhi tanna lafdiga xadiidka uu keenaya waa ixtimaal tanna uu keenaya tanna uu keenayaayo lafdigani inuu bifanin waaxid iyo kelimo keliya ay ahayd un lafdigani taas kuma cadda saa daraaddeed ayaa nasaa-i oo kale iyo tarjamo ay u dhigtaan bal dee dalaaqii saas oo kale loo geeyo jaanibka kula kuma xambaara dalaaqii dee la tafriiqiyey oo kale taasoo kale iyabu kuba fasirayoo kale bal mid weeye horta taasi iyadu waa inoo mid xadiidkana bal markaas intaynaan uba gelin jawaabaha haddaan eegno bal maxaa jira oo culimada aqwaashoodii ay tahay ama culimadu saddexdii waa taan idhi in la israaciyaa dee intoodii badnayd waa bidcay leeyihiin waa dalaaq bidciya sababta ay u tahayna bal ruuxu fursadii uu haystuu iskaba luminayaayo bal matala waana tacaddi xuduudii ilaahay dee qolooyin leemay waxa weeyaan arrinku ma aha taas oo bidci ma ahana way jiraan oo taa waan horreysiinay bal waxaan leenahay kolley ma aha habkii la isku furi jiray dadkii muslimiinta ama taasi ama qur-aanka daahirkiisuna inoo keenaya saddexda in la israaciyo waxay ahayd si dee maslaxadan iyo waxaan rajcada loo jideeyey iyo taas loo helo in dalaaqii lakala kaxkaxeeyo dee ruuxu hal dalaaqeedu mar uu kuma furo taasi waa mid laakiin xagga dhicitaanka oo kale xadiidkan baa dee kolley kalaamku kuma sugan yahay bal in waxa ay tahay markaas oon leenahay haddaan eegno culimada kolley afarta madhaboodba ama dee fuqahadii kolley malaa wax saasa kama soo reebayno iyo a'imadii iyo suu ibnu rajab idhaa dadkii dee alxalaal walxaraam qowlkooda la ictimaadsanayay kuwa fatwoonayay iyaga qowlkoodu waxa weeye hadduu ruuxu israaciyo saddexdii israaciyo dalaaqaasi waa dhacaya ruuxii hakuma ta kii ku tegay inuu bidci yahayo kii yihi waa sunni labadooduba waa isla xukumuun wax khilaaf iyaga dhexdooda halkaa maba jiro oo markaan eegno madhabaha baan sheegayaa iyaga qowlkoodu waa dhacaya wayo dalaaqaasi waa dhacaya markaan eegno in xagga marka la eego saxaabada intoodii badnayd dee bal haddii aan imanka waktigii cumarna cid dambe oo kalaam la timi markay tani dhacday oo khilaaf ka keentay iyo waxyaalahaas lama hayee saxaabada intoodii badnayd iyo taabiciintii iyo salafkiina kollay qowlkii iyada laynoo soo naqliyey bal taas buu noqon khilaafya waa lasoo naqliyey barhkood sia ibnu rajab oo kale iyo wax dee isagu waxay leeyihin taa ma sugaan ibnu carabina wuxuu ku tiriyaaba khilaafka halkan lasoo naqlinaya inaanu saxaabadii waxaasi kadibba yahay waa soo ka cabiro walow taa anaan odhanayn bal maalan ay barhkood itifaaq bay soo naqliyaane laakiin khilaaf waa jiraya oo dad dee la magacaabay waa jirayaaye laakiin caamadoodii iyo mucdamkoodii qowlkoodu waxa weeye inuu bal maalan xadii saddexdii dalaaqood haddii la israaciyo ay mar keliya dee uu israaciyo ruuxu uu dhacay marka uu dhacayo saddexdii uu dhacayo bacda ahli daahir oo iyo dee bal matalan daa-uus oo kale qowlkan soo naqliyaan iyo mala xajaaj ibnu ardaad iyo dee bashacadii axaa qowlkooda waan iskaba dhigayna iyaga waa qowlkoodii iyo taas bal qolooyin ay kaba soo naqliyeen maxamed ibnu isxaaq iyo bal taa iyagoo xadiidkana xujaysanaya bal taasba way jirtaa laakiin arrinku kaa weeye xagga marka la eego culimadii markan eegno imaam axmed oo kaleo la weydiiyey oo la yihi xadiidkan ibnu cabaas maxaad ku riixaysaa kaga jawaabaysaa oo kale kolley qowlkiisu mu aha waa awju waa jawaabahoode dee daa-us iyo riwaayadiisa mooyaane ibnu cabaas asxaabtiisii lahayd markaa badnaydoo waa tiriyey dad kala duwan buu tiriyo asxaabtii ibnu cabaas ahayd ayaa qowlka khilaafsan oo ibnu cabaas ka soo naqlinaya may eh dee inuu saddexdii ay wada dhacayaan bay kaba soo naqlinayaanoo wuxuu ka dhigaya si wuxuu qowlku shaad yahay waana said ibnu rajab oo kale cilashiisaya uu ishaaro xadiidkani uu shaad yahay oo raawi dee ruwaad koobani ay bal matalan tan kaba warinayaan saa riwaayada daawus oo kale walow ibrahim ibn maysare iyo imakaan hayno laakiin ibrahim ibn maysare daawus mu kaba warinaya arrinku uu yahay ruwaadii ama asxaabtii ibnu cabaas qowlkan ay kaba duwan yihiin oo kale taas buu isagu kaba dhigaya bal markaa iyada taasi waa culimada qowlkoodii haddaba qolooyinkan leh iyagu waa midii saddexdii dalaaqood mid baa laga soo qaadaya oo haddii saddex la israaciyo mid baa laga soo qaadaya dee daahirka xadiidkan walow aan leenahay ixtimaalkaa kalena waa jiraa ayay iyaga xujadoodu tahay qolooyin ka badan baan leenahay ama dee culimada caamadoodii aan idhaahnee leh hadda anugu kama warramayo waqtigeenan waayo waxaan ognahay alxawaal shaksiya waqtigeenan ka wajabutay kaba mid yihiin qudaada dee gacmahooda kuma sugan iyo xeerka qoysyada iyo in badan oo caalam lislaami ah arrintooda waxa wey saddexa dalaaqood hal in laga soo qaado marka taas anigu dee axwaal shaksiya imaka waxaan ka hadlayaa culimadii iyo aimadii baan kala hadlayaaye axwaal shaksiya iyo waktigan maxaa waaqiciya maxaa jiriya maxkamadaha maxaa markaa ay isticmaalaan iyada taasi baab kalay noqon oo dee kuwana imaka maaha khilaafkoodii waxaan baaldhigayno aimadii iyo aqwaashi iyo bal markaas waxaan eegaynaa maxaa jira iyo dee culimadii hore laakiin tan iyada haddii xataa laysku wada raacana ijmaac meeshii jira iyo wax taa hore la bedeli kara ma ahe walow imanka taasi tawaqaca ay tahay oo in badan waxyaala axwaal shaksiya bilaad kala duwan ee arrintooda iyo qaradkood arrintoodu taa tahay haddaba qolooyin kale bal mid baa laga soo qaadaya xadiidkan bay xujaysteen waxyaalaha kale ay xujaysteen waxaa kamid a ibnu ab ibnu cumar xadiidkiisi aynu soo maray ayaa riwaayo laakiin ay markii hadalkii inasirinna aynu kuba soo marnay baa jirta oo daaraqudni ay soo wariyeen oo arrintoodu ahayd inuu ibnu cumar saddex dalaaqood haweenadiisii ku furay iyadoo xayd ah waana taa rasuulka ilaahi uba soo celiyey laakiin taa riwaayada xalaytaan soo ogaanay waa riwaayo daciifa riwaayo ictibaar la maaha riwaayaadkii kala dunaana waxaan soo aragnay ibnu cumar ti uu kuba furay haweenadiisi inay ahayd dalaaq keliya waxaa kaloo iyadoo bal taasi way ka baxaysaa waxaa kaloo iyadana nin rukaano la idhaayo haweenaydiisii waqtigii rasuulka ilaahay furay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ayaa riwaayaadka xadiidkaa lasoo naqliyay mid kamida waxay ahayd inuu haweenaydiisii saddexu kuba furay rasuulka ilaahayna uu soo cesha uu amray inuu soo ceshado bal waa rukaane laakiin waa duruqda qaarkoodun xadiidka walow dee laga raajaxsan yahay taas bal umuurahaas baa iyada ay taa tahay ficilkan malaa cumarna dee nooc malaa yar ciqaabeed iyo taas bay kuwa xambaarayaani laakiin bal culimada dee caamadoodii jamaahir alculamaa min asalaf walkhalaf waa tan aan kaba soo naqlinay bal waxay leeyihin taa ibnu cumar iyada meesha horta way kaba baxaysaa xadiidka rukaanana waxay leeyihin riwaayada xooga badani waxay haweenaydiisa wuxuu ku faray albata macnaa lafdiga buu yihi anti daaliqun albata albatana markaas rasuulkii ilaahay uu weydiiyey wuxuu ugaba jeeday isagoo dhaarinaya markaasaa wuxuu yihi mid baad ugaba jeeday arrinkuna xataa dhaarintan iyo weydiintani waxay keenaysaa hadduu malaa saddex baan uga jeeday idhaa in dalaaqii saddexdu dhici lahaa markaasuu soo celiyay waxay leeyihin riwaayada xooga badan jaanibkaa waa taasoo balkaasna inagama baxayaay laakiin waa xadiidkan ibnu cabaas aaynu haynay bal arrimuhu waxyaalaha kale iyo aqiisada iyo umuuraha labada dhinacba ay la yimaadeen dee kol haddii naqligii un lahayo arrintan masaladu waa naqli uun iyadin baan markaa eegayna bal haddaba iyadayn tan waxa weeyaan riwaayada albata marka la yidhaahna qeybta kale ayaaba xujo uma noqonayaay xadiidkan ibnu cabaas kollay qolooyinkan jamaahiir alculamaa ee iyagu kuba tegay tan ajuubo dhowray leeyihiin bal ajuubadoodaas intaynaano halkan sheekhu raximah llahu tacaala uu soo yar dhigan doono mala xaafidna xajariyana ay bastiyaan intaanan weli gaadhin imaam waxa weeyaan shaafici oo kale ayaa wuxuu ka dhigaa xadiidku laba xaalad inuu kaba dhexeeyo waa nasa dee bal masalan saaxib shanqidi oo kaleo masalada yar dheereeya waa qowlka uu doortee laba midbun buu noqonaya in la yidhaaho lafdigani wuxuu ahaa ma aha dee ma aha in saddexdii oo kelimo keliya lagu dhawaaqay waa saddex laysdaba dhigay un anti daaliqun halaaan anti daaliqun halaaan anti daaliqun halaaan marka arrinkoo beryaha hore iyo waqtigii rasuulka iyo dadku taa laga aqbali jiray hadday yidhaahaan waxaan uga jeednay kii horun baan ku celcelinayay adkayn baan ugaba jeedo hal looga soo qaadi jiray ayaa dadka niyaadkoodii markay isbedeleen iyo qasadyadoodii tanna ay badsadeen ayaa dee lafdigu siduu keenayo mid kastaba ta'siisa in dalaaqa cusuba ayaa lagaba dhigay taas waa ixtimaali haddii kaloo la yidhaaho arrintu waa dalaaqa saddexda ayaa mid keliya ahaa arrinkan cumar wuxuunbuu noqonayaa in meesha naski jiray dadka qaarkood aanay ogaan cumar waqtigiisiina saro markaa shaayac noqdayo taa waxay uga nadiir dhigaan xadiid baynu soo marray halkii mutcadii jaabir ibnu cabdillaahi lahaa waqtigii rasuulka ilaahay waa la samayn jiray mutcada abibakar waqtigiisiina waa la samayn jiray cumar waqtigiisina waa la sameeyo fanahaanaa canha cumaru faintahayna cumar baa naga nahiyeyo markaas waa tan iyo taasi waa isla nadiiro waxay leeyihin taasna naskigunba walow naskigeeda aan hayno taas daahir ahaa tanna itifaaqoodan dambe en ahligiisii la helin wax diidan ayaa wuxuu keenayaaba inuu alnoqdo dee in naski jiray oo dadka qaarkood aanay ogaano sida taas oo kale dad ay iska sii isticmaali jireen iyadoo naskigi jiray laakiin aan la ogaan labada xaalo midunb adigu ay noqonaysaa bal xadiidkan markaa imaka tan oo kale imaka aan hayno kollay jawaabahooda ay xadiidkan ay ku jawaabeen midkood waxa weeye arrinku wuxuu ahaa fii awali اlamr iyo waktigaa hore rasuulka ilaah iyo dee cahdiga caadiyadaa kuba dhowaa ruuxu hadduu yidhaaho anti daaliqun anti daaliqun anti daaliqun oo nidhi xadi sariixun kuma aha saddexdii oo kelimo keliya la wada yidhaaho oonu ta'kiid ama istinaaf midna ula jeedin waxaa iyaga bay ugaba jeedeenoo dalqo keliya waktigaa waxa weeyaan laga iyaga taasaa haalib u ahayd laakiin markii zamankii cumar la soo gaadhay isticmaalkii siiqadana uu batay ay iyagiina kusoo korodhay dad uga jeeda istinaaf iyo inay kolba kelimo kaloo cusub oo dalab kaloo cusub ay ugaba jeedaan ayaa waxaa lagu xambaaray saddexdii iyadoo camala bilhaalib oo macnu markaa waa maxay taas arrinku xukun isbedelayba ma jiro ee waxaa isbedeshay dee waxa weeyaan niyaadkii dadka ayaa isbedelay alfaadoodii baa isbedeloo marna ta'kiidun bay uga jeedeen taas baana badnayd tii baana lagula dhaqmayay marka dambe istinaaf iyo taasiis ay kusoo korodhay weliba badsadeenna ee waxa niyadoodii uun baaba lagula dhaqmayo markaa xukum isbedelay ma jire waa xaaladii dadka iyo niyaadkoodii baa isbedelay waa jawaab kolley qolooyin kala duwanna waa jawaab ay doortaan oy halkan bal maalan xadiidka ay kuma jawaabaan arrin kale oo kolley abu zurca imaamkii shahirkaa iyo qowlkoodba dee rag kalena ay doorteen waxaabay tahay macnuhu waxa weeye zamankii hore dadku may aqoon inay saddex israaciyaan ee dalaaq keliya ayuunbay wax furi jireen oo taas bay caadadoodu ahayd waqtigii cumar waxaa soo korodhay inay saddexda israaciyaan saddexda israaciyaan ee israacintiina cumar waa fuliyeyoo macnuhuna markaa waa maxay caadad dadku baa iskhilaaftay markii hore iyadoo dalaaqu maratan ay ka dhaqaaqayeen hal dalaaqon bay ridi jireen saddex lama ridi jirin walow dee kolkol ay waxyaalo dhacayeen oo dee bukhaari baa baab dhan buu udhigtaa baabu man ajaaza dalaaqa halaa waa isagoo kuna tegaya dee in saddexda ay dhacayaan bal ciddii badnaysay dalaaqdan saddexdoo aathaar buu soo arooriyay albata iyo waxyaala ay kuba sugantahiyo intaa laguma xambaarayo markaasuu soo qaataa xadiid inoo dambeeya cuwaybar xadiidkiisii oo markii haweenadiisii ula licaantamay daba yidhi rasuulka ilaahi saddexdii bay igaba furan tahay rasuulka ilaah in aanu kuma inkirin iyo taas buu soo qaataa isagoo cinwaankaasna dhigtay bal ciddii banaynaysay aalaaq ahalaa waa tarjama bukhaari macnaha dadkii caadadoodii baa iskhilaafay unoo isbedeshay xukumkii masaladu taasna isma bedelin bal taasna waa sayde abu zurca iyo raglihi ay doortaanoo macnuhuna waxa weeyaanun cumar badna ay mutawafiriin ay yihiin uu meeshii nasakhu isagu bedelayna isaga waxba nasakhi kale waa lagu inkiri lahaa cid ku inkirtay taasna mama jirto xataa ibnu cabaas oo masalashii masaladii cawlka oo kale iyo masaladii mutcada iyo umuuro dee khilaafkiisa uu jiray dee halkan waa katan uu yidhi markii dambena kuma fatwoon jiray bal arrinku taasba weeyaan oo naskhi maaha waxaa kaloo dee qowlkan shaaficiye kaba soo noqonaya markaa saaxiba shanqidiyo isaguna waa jawaabo arrinkani waaba jiraya laakiin waa la nasakhay buaar abu daauudna tarjama u dhigtaa baabu naskhi lmuraajacati bacda alaaq halaa ama bacda tadliiqaati halaa bal in la nasakhay muraajacadii saddex dalaaqood haddii haweeneeda lagu furo dabadeed riwaayo xadiidkan duruqdiisa kamida ayuu soo arooriya waa cibaarada tarjamada abu daauud dhigto marka arrintu inay tahay waa jawaab kale arrinku waxa weeye waa jiray laakiin waa la nasakhay cahdigii rasuulkana waa la nasakho dee khaasatan markaa dalaaq marataani soo degtay caadadooda iminku xataa hadduu boqol naa goor naagta furo uu soo ceshan jiray markii dambena la xadeeyo saddexdii lagu xadeeyey taas baaba naskhigeeduna uu ahaayo waktigaas baa la nasakhay ee naskigii baa dadkii wada muuqan oo dad aan ogeyn oo ku camal fali jiray baa jirtay sida masaladii mutcada oo kale iyo masaladii iyo bal matalan mutcada oo kale ta markii dambena cumar waktigiisii dee ti unbuu shaaciyey ee ma aha naski maalan isagu naskigii hore unbuu caddeeyey isagu xaggiisa wuxuu kaba nasakhay ma aha saxaabadina waa kuwa ku wada raacay dee cid waktigaa khilaafsanna may jirin wixii dabadood yimina dee waxaabuu noqon karaa isaga dee khilaaf lalaba yimi bacda alijmac oo taasna kollay masale usuula miyaa kharqi ijmaaci yahay mise weli khilaafka waa jira unbaaba meeshii imanaysa bal arrinku taasba weeye qoloy new york ku xambaaray tii aan haweenaydii aan ninku la aqal gelin oo weli dee dalaab keliya ku baainaysaa tanaa laqwi noqonayso taaba weeye laakiin tii kale way ka duwan tahayna bal way jiraanba e bal umuurahooda ugu waaweyn taas baaba ay tahe laakiin waxaan leeyahay imika kollay bal meelahan idiin tilmaamayo masalada hagaagumaan khulaasayn kollayna qaaliban anigu daabacadaydaaba imika noqotayna markay masaladan daqalaaqa noqoto masalada kol haddaad magaalo qudaadi joogto ay tiro kama fatwoodo oo dadka dee qudaadan isaga celiya dalaaq iyo waxyaalahaas kol hadda aniga ani laazim ugu ahay tan aan ahayn waayo waxbaan qaba waxa la arkaa wax ka duwanna waa la qabaa dee markaa waan iska ixaaleeya masaaisha dalaaqa qudaadi waxaasaan iskaba ixaaleeya masaaisha dalaaqa qowlkayguna dee waa dhacaysa dalaaqa saddexe waa dhacaya laakiin dee waaqac ka duwan baan ogahay aslahaan masaal dalaaqna wax dee ilaaziminayaaban jirin oo ah waa jooga iminkaan ciddii ku shaqa lahayd ee dacwadeediiyo waxaa qaadaysay baaba joogteen mala taxamulaya waxyaalaha caynkaase qowlkayguna waa saddexdu inay dhacayaanbe bal marka waxaa adigu meelahaan idiin tilmaamaya waxaa kamid ah adwa ulbayaan xalay waxaa ihi masaladii qurcigu kaba hadlay malaa xalay waxaa iga dhacday yaa kontomeeye safxo kolley masaladaa dhowr safxa ayda masalada uu kontomeeya safxo gaadhsiya dabacaadka qaar kuwana ay kaba yiriin waa masaladan isagoo xag naqli ka eegay xag aqwaal culimo ka eegay waa khulaasa sheekhan kitaabkiisana ee baxrulmuxiid ama sharc muslim sharxay sheekh maxamed cali aadam isaga sheekhaasna isagoo hadalkiisu buu soo wada dhigtay isagoo markii hore sharaxa nasaa-i ku yidhi ma dhacayso waa hal keliya ee iminkana waa ka laabaa sharaxa muslim oo isagoo hadalkaas kuba kaaftoomay bal kitaabkaasi waa mid xaafid bn xajar fi lxubaari markuu qabanayo baabu man ajaaza dalaaqa halaas iyo isaguna waa dee safaxaad waxooga ah marka la eego kitaabka dee suduurtiisa isku dhow iyo safaxaadkiisa dheer wax badan bay noqonaysaa waana khulaaso fiican baa kuba sugan isagoo xadiidka aynu soo maray ee xagga mutcadana kan uga nadiir dhigaya waa isla midun uu leeyahay waxaa kaloo jirto intaa kaba wada badan ciddii helaysa hay-atu kibaar alculamaa sacuudiga kollay abxaad ayay leeyihin waa kala laba lajnatu daa'ima lilfatwa iyo hay-atu kibaar alculamaa lajnatu fatwa daa'ima male waa lajna dee iyaguba ay kagaba jiraan laakiin hay-adaas dee kolkol bay markay muddo joogaan kulmaano buxuus baa lasoo diyaariyey bay ka doodaan qaraaraadna kaba soo saaraan kutubtooda horta dee malaa dhowr mujaladna waa madbacaysan yahay ee mujaladka koobaad tay ku madbacaysan hay-at abxaadka hay-ati kibaar alculamaa kollay waa masalo ay aada u diraaseeyeen dee iyaguna ma eegayo ashkhaase laakiin madhab ahaan madhabkii xanaabiladu de waa dhacayaa weeye qowlkoodu sida madhabaa kaleba marka boqol iyo dhowr iyo toban safxo ama boqol iyo toban safxo in gaadhaysa ayay masalada jaanib kastaba ugaba hadlaan marka hore baxsigii bay dheereeyaan aqwaashii wixii la kala dariishaday dib bay u khulaaseeyaan safaxad ugu soo khulaaseeyaan aqwaashii ma jirtay markii dambena dee qaraarkoodiiyo intoodii agsariyadoodiio iyagu kuma tegay inay dhacayso iyagoo muujiyey waxyaalahay u dooranayaan bal taas iyadoo bal matalan ay kaba mid ahayd hadallada ibnu rajab kitaab buu leeyaho dalaaqaa jire laakiin waxaan filaya kitaabkii lama hayo se kutub kaleo wax kasoo noqonaysa ama isaga talkhiistay baa la hayaa sida ibnu cabdihaadi kiisoo kale iyo oo u leeyahay cid badnanad ama saxaaba ha noqoto taabiciin salafkii dadkii alxalaal alxaraam looga dambeyn jiray cidda qowlkaa wax ka duwan qabtaa ma jirto waa si isagoo kaba cabiro waanay jiraan ashkhaasyaa ka mid ahaa laga badnaayo wujhatu nadar lahayd oo wujhatu nadarkoodiina la madbacaysan yahay bal taas oo kale aad buu u fiican yahay aadna waa u muhiim haddaad xaafid iskaba dhaaftaan kollay taas saaxibu maala adwa ilbayaan suurat lbaqara markuu alaaqu marataani halkaa qabanayo safxaad badan oo dee kollay si fiicanna uu dabdiyey si fiicanna ugaba hadlay aqwaashina si fiican uga niqaashay gees kastaba bal taasna way jirtaa bal waxaan leeyahay iminka cashar baa inoo yar soconaya anigana hadalka iguba yar adag ee in masaladii kollay xadiidkan waa kan barhkood shuduud bay kuba tiriyeen laakiin xadiidku waa kan muslim inoo saxiix yeelay laakiin waxaan leenahay ixtimaalaad baa laftigiisa ku sugan in saddexdan mar keliya la wada odhanayay oo bal markaa taa ahayd hadday taas laba yidhaaho ee waxay dooranayaan arrinku cumar xaggiisa shay ilaahay baneeyo xalaal ka dhigay oo ninkii inuu haweenadiisa soo ceshado xalaal ugaba dhigay isagu ma xarimi kareen saxaabadii kalena kumay sugteene meesha naskhi baa jiray naasikh baa jiray dadka qaarkood aan gaadhin sidii mutcadii aynu kuma soo maray markaasna waktigaa faafay waa haddii taa la idhaha haddii arrintu ay tahay lafdigu waa keenaya kolley ee in anti daaliqun anti daaliqu anti daaliqun se aymo kala duwane xadiidka ay kuma xambaareen oo waktigaa horena taakiid loo isticmaali jiro ruuxii laga yeeli jiray taakiid baa ugu jiro hal looga soo qaadi jiray markii dambena markii la badsaday isbedelna dadkii kuma yimi arrintu ay noqotay dee in tan waxaan dadka agteeda u badan ee tacsiiska ah iyo isinaaf inay tahay in lagulaba dhaqmo bal taasna waa dee qowl aada u wajiha in arrinta kale bacdigood ay yidhaaheen iyagoo xadiidka kama jawaabaya arrinku ma aha xukun isbedelay naskina markaa meeshii ma jiro ee waxa ay tahay in dadka caadaadkooda isbedelo markaa horena hal dalaaqeedunbaa dadka caado u ahayd inay wax kuma furaan waktigii cumarna arrinkiibaa isbedeloo saddex bay noqotay inay kuma furaan halkii mid dee waana wax iyagu leeyihiin oy kolna israacin karaan kolna kala goyn karaan cumarna tiibuu kuma fuliyey marka xukum isma bedelin caadadii dadkaa isbedeshay markaase laakiin xukumku waa kii un waa dalaqa dhicitaankiisi un bal taasna waa mid oo abu zurce imaamkii dee imaamka ahaayee malaa dadkii waktigiisina raggii ugu xifdiga iyo itqaanka badnaaba xadiid ahaan abu zurcat araazi iyo ayaaba dee qowlkaas iyo rag kale ayaa iyagana qowlkooda xadiidka bal xadiidku marka waa xadiid dee culimadu jawaabo kala duwan weliba intaa ka badan oo meelahaan idin tilmaamay intaba aad ka wada helaysaan hadday tahay xaafid ibnu xajar fatxubaari hadday tahay adwa albayaan shanqiidi oo dheero aada u muhiimaan leeyahay waayo waa ka mutawafir dee kitaabkaa kale sheegayay hadday tahay hay-atu markaa kibaar culamaa bax baxsigeedaas isaguna waa juska hore mudawalkee boqol iyo tobaneeyaha safxo gaadhay maca qaraarkii iyo khulaasadii iyo dibu habayntii ay la wada socoto dadkii khilaafsanaaye qowl ka duwan lahaa wijatu nadarkoodii walow taasi ay tahay dee tii lagu soconayo agtariyadoodii bal intuba waa umuuro dee markaa masaa-ishan iyo waxyaalahaas aad kama helaysaane ee arrinku maaha uun wax uu ruuxu la soo degdego uu yidhaaho uun bal maalan dee lafdigan baa taa keenayo tan bay tahay oo qowlkii kalena waa baadil oo kale iyada taas maaha haddii bal maalan jamaahiir alculamaa min asaxaaba iyo intii ka dambaysayna qowlkooda waa kaa kalo inay saddexdu israacayaan weeye uma dee axwaal shaksiya waxyaalahaasna dadku dee hadday saa maslaxa moodeen dadna ay qowlkoodaba ay tahay ee ciddii bal maalan taase kuma camalfalaysa looma diidayo oo kale laakiin ruuxu muxuu ku qancaya taasi waa gaar arrinkuna khilaafkan meelahana waxa sahlan maaho waana xalaal iyo xaraam kuma tacaluqo ruuxu dee wuxuu iskama hubsado un mooyaane qowl fulaan un inuu saas un kale jaanib un ula boodo aanu hubsan bal maxaa kasoo horjeeda iyo maxaa jira iyo maxaa xaqiiqa ay tahay lafdi saas oo laguma yidhi un bal arrinku kolley waa ka wanyahay bay la tahay baabu wujuubi lkafaara bab وجوب الكفاaرة على mن حرم امرأته ولم ynم الطلاق hada kani bab وجوب الكفاaرaةi كفاarada waajibnimeedka ay ku waaجibaysa weeye calىa man شhaخصi xarama xarimay امرأatahu haweenaydiisa وalam ynwi طلاqa aan dلq niyoon kale malaa تrjamada zaaئd bay kuma tahay xadiidka intaan arki doona walam ynwi طلاqe manaa ninku hadduu haweenaydiisii ku yidhaha xaaraan baad iga tahay waa taas weeye uu xarimayno xaaraan baad iga tahay buu yihi de hadduu dalaaq ula jeeday kolley bal taasi way inoo iman doontaa markaan sharxayno xadiidka ayay inooguma iman doontaaye bal inay ilaahay markaa ruuxu dee cuntaaba dadka kolkaa idhahan cuntadaasaa iga xaaraama waxaasi xaaraan buu iga taasna jawaabteeda waad heli doonaaye bal arrinkaas inay kafaara ka imanayso kafaaradii dhaarta weeye laakiin iyada si aanay xaaraam kagama noqon ahayn hadduu laakiin dalaaq ula jeeday dee dalaaqu alfaada waa sariix alfaada kinaayaa jiro marka uu leeyahay xaaraan baad iga tahay haddii macnuhu ahayd waad ku furo xaaraan baad iga tahay dee niyadiisiya bal wuxuu uga jeeday baa meeshii imanaya laakiin marka aan intaasi joogin uu yidhaha xaaraan baad igama tahay daharna waa inoo dambeeya hadduu hooyada kalead igama tahay uu yidhaaho taasi iyadu wax kaley leedahay kafaaro nooc kaley leedahay tani waa kafaaradii dhaareed ayaa isagii laazimaysa waana tan wixii taa ina tusaya وxadثna زهyر بن حرب qال xadثna إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائية qال katba إلya يحيى بن أbي kaثيr يحadiث waxa ii soo qoray aniga yaحyى بن أbي kaثيr يxadiثu xaal ii waramayo oo maعnaa lamuu joogina waraaq buu usoo qoray xadiidkana uu kuba sugan yahay dee kitaabaduda waa dariiq duruqdaa wax lagu wariyo kaba mid ah walow culimmadu ay yidhaahaan de ay markaas dee kutubu musalax inoogu sugan ruuxu ma laha wixii kitaabo loogu soo diray kol hadduu khadkiina ku kalsoon yahay ruuxiina dee ruuxaa usoo diray garanaya hiqada yahay inuu yidhaahdo xadathanii iyo akhbaranii isagoo idlaaqaya laakiin san imika oo kale katabaa iyo fulanaya ama akhbaranii mukaatabatan xadathanii mukaatabatan waa odhan karaaye laakiin walow bacda salaf laga soo naqliyay taas way daciifiyaan taasoo in la idlaaqo arrinku isagu kitaabo yahay xadathanii ama akhbaranii laakiin waa dariiq duruqda taxamulka wax lagu kala wariyo kamida oo ruux kaa dheer arrinkan baad kaga warin kartaa wuxuu yihi markaas can yacla bni xakiimi can saciid bni jubayri can ibni cabaasin anahu ina cabaas kaana wuxua yaquulu mid yidhaaha fi lxaraami waa xaraamta macnaha waa marka uu shaksigu yidhaahaba haweenaydu xaaraan bay igaba tahay taas wuxuu odhanayey yamiinun hiya lafdigaas markaa xaraamba ama huwa lafdigaas xaraam yamiinun dhaar weeye dhaartaasoo yukafiruhaa kafaaradeeda uu bixinayo kale laftiga yamiin luqada carbeed way ta'niisiyaan sanbaa yukafiruhaa damiirkan u laabmaya loo ta'niisiyey bal lafdigan alxaraam ama haweeneydu xaaraan bay iga tahay hadduu yidhaaho dhaar bay noqonaysaa macnaha dhaar kafaaradeed baa laasimaysa tani dhaar maahay laakiin dhaar kafaaradeed baa lagu yeelan haweeneydna xaraam kama noqonayso waqaala ibnu cabaasin ibna cabaas baa wuxuu yihi laqad kaana lakum waxa isagoo de waa markii su-aashan ama arrinkan uu kaba jawaabayuu sheegayay laqad kaana lakum waxaa idiin sugnaaday fii rasuulillaahi rasuulkii ilaahay idinku sugnaaday uswatun dayasho xasanatun fiican oo rasuulkii ilaahay mar arrintani ay kaba dhacday dee kafaaro ayuunbuu laba yimi marka rasuulkii ilaahay qudwo iyo dayasho fiican baa idinku sugnaatee riwaayo kale inoo dambaysu leeyo wuxuu yihi markaa muslim xadathanii xadaثna yaحya بن bشr الxariiriي qal xadaثna mعaawiyaة yعni بn سlاm عan yaحya بn abi kaثيiri أna yعla بna xakimi aخbarhu oo imika dariiqii hishaam ahay waa dariiq kale eh yacla بn xakiim baa u waramay yaحya بn abi kaثيir wuxuu ugu waramay ana سacيid بna jubayr waa saddex taabiciina xadiidka sanadkiisa israaceen ayaa akhbarahu u waramo o wuxuu ugu waramay anahu سacيid samica inuu maqlay ibna cabaasin qaala isagoo yidhi idaa xarama arajulu ninku hadduu xarimo calayhi korkiisa imraatahu haweenaydiisa uu iskaba xarimo fa hiya waa taxriimkaas yamiinun dhaar weeye waa dhaar oo kale oo yukafiruhaa kafaaradeeda uu bixinayo waa kafaaradii dhaarta wa qaala waxaanuu yidhi laqad kaana lakum waxa idiin sugnaaday fii aayaddan buu aqriyay fii rasuuli llahi sawatun xasana bal xadiidkan labadiisii dariiq waan aragnay ibnu cabaasna wuxuu uga jeedaa laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana wuxuu ishaarayaa suuratu taxriim iyo bilowyadeeda yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu ma axala allahu laka tabtagii mardaata aswaajika aayaddaas waxaa ku xigay qad farada allahu lakum taxilata aymaanikum ilaahay wuxuu idiin caddeeyey idiin qadaray dhaartiinu waxay ku furfuranayso ee dhaartii kaga baxaysaan oo arrinkan taxriimka ah ee ilaahay yidhi maxaad u xarimaysaa wix ilaahay kuu baneeyey adigoo dumarkaaga ku raalli gelinaya ayaaba ahayd maxay noqotay inay kafaaro yeelato kafaaradina dhaar walow dee xadiidkan yaanu taasi lafdiga bukhaari oo kale kuma sugnaayo in dhaari ay jirto rasuulka ilaahay kaba dhacday ay meesha jirto in dhaar bay noqonaysaa oo kale oo kafaaro la bixiya laakiin wixii xaaraan markaa kaagama noqonayo saasay lafdigii iyo cibaaradii uu yihi xaaraan bay iga tayna ku baaba'aysaa ku tirtirmaysaa wax kaloo ka dhalanaya ma jirtee arrinku waa kafaaro haddii aan taan nidhaahno kol hadduu dumar kaba hadlayay waa isagoo ishaaraya sabab ka duwanna way noo dambaysaaye aayaddan aalima tuxarimu maa axala allahu laka inay ahayd arrinku maariya oo dee umu walada ama ibraahim hooyadii ahayd rasuulka ilaahay amadiisii ahayd dee uu laba kulmaye umu waladadiisii ahayd taasoo bal masalan dee uu iska xarimo uu yihi uma tegayo oo dee uu markaa iska xarimay sababtuna ay ahayd ba sida dee xadiidku halkan iyada inooguma imanayo taas waa laba sababood oo mid ahaan inuu ay kulaba kulmayaanba ay ugu timi xabsa iyadoo gurigiisi gurigeedii gurigii dee rasuulka ilaahay weeye laakiin kii iyadoo ay gelaysay uu rasuulka ilaahay laba joogo tiibaa dee malaa iyadii ay dhibsatay oo ay tidhi bababaalitaydii iyo gogoshaydii iyo taasoo rasuulka ilaahayna bal mala si uu hadalkii u gooyo ayuu yidhi ba matalan waxay igaba tahay xaraam dee waana tan cadaadna ay timi loona jideeyey kayfiyadii dhaartaasi ay kuma furfurmaysay oo ah kafaaradii inuu bixiyo ee iyadna xaraam kama noqonayso marka taas buu imaka ishaarayaayo hadduu markaa haweenaydiisii ninku ku yidhaho xaaraan baad igama tahay kafaaru buu bixinaya xaaraamna kama noqonayso bal taaba waya xadiidku marka waa inoo cad yahay laakiin mas'alada kolley khilaafka ahlalcilmi aad buu u waasac yahay halkan isagoo qaadiciyaad malaa sheekhu kaba soo naqlinaya ilaa shan iyo toban qowl buu gaadhsiiyey aqwaashii meesha jirtay bal intaa in ka badan bay gaadhsiiyaanoo qurdubi oo kale tafsiirkiisa suuraddaas siddeed iyo toban qowl buu gaadhsiiyaa waxaanu kaba dhigaa uun dee meesha na sariixi maba jiro oo yar xaaraamnimadkan imaka tan oo ama qur-aankiya ama sunnihiya oo xukumkii caddaynaya markaasna marka la eego meelihii ay ku kala xambaareen iyo culimada tawjiihaadkoodii taas baa deeta keentay inay baahdo oo midba gees kama joogsado kol haddaan nas sariixa oo meeshii ama qur-aankiia ama xadiidkii oo masaladii dee si goynaya aanu jirin bal taas baa keentay aqwaasha markaa baan kaba soo qaadaya waayo kolley waa masale aan u baahanayo de haddii layna weydiiyo ama dadka ay kuma timaado waana kaba dhacda wax imanayeen madhabka shaafici markay eegto dee madhabkii mandiqada ah lafti xaraam hadduu yidhaaho haweenaydaydu xaraam bay iga tahay uu yidhaaho waxay eegaan niyadiisaa la eegaayo hadduu dalaaq ula jeeday dalaaq buu noqon hadduu dihaar uga jeeduu leeya sidaa hooyey oo dee kale dee marka lagaba cabirana dihaarkiibaa lagaba dhigi hadduu leeya mee caynteedaaba xaaraamo isagoon dalaaq iyo waxaa u jeedin kafaaradan baa ka imanayse dee inay caynteedu xaaraamma noqonayse kafaaradan baa kaba imanaysa waa kafaaradii yamiin ayaa kaba imanaysa haddaan wax alla wuxuu u jeedayba aanu kol laba qowl bay leeyihin waxba lagama soo qaadayo kol haddaanu wax alla u xooga badano mee taasna kafaaro dhaareed baa kaba imanaysa waa sida adigu madhabka shaafici yahay aqoosha culimada kuwa iyagu saddex dalaaqood kaba dhiga xaramnimadkii dee waxaa haweenay nin kaga xaaraam noqota waa iyadoo taa ajnabi kaba noqota intay jaanibka ay ictibaariyeen saddex dalaaqood kaba dhiga oo saxaabadii qaar lagama soo naqliyey mar taas waanay jiraan kuwa iyagu yidhi bal maalan maya waxay tii madkuuladahayd iyo ta kala kala qaado midna dalaaq ka dhiga midna saddex dalaaqood kaba dhigaa waa jiraa kuwa iyagu bal maalan yidhi kolley waxbaa dhacaya laakiin dalaaq wixii kama yaraanaya waaba jiraan barhkood iyagu bal maalan qowlka shaaficiyada abubakar iyo cumar iyana waa lagama soo naqliyey kuwa iyagu bal maalan iyagu yidhi meeshan hadduu kolba wixii ula jeedo ayay noqonaysaayo laba dalaaqood iyo hal dalaaqood iyo wax niyadiyo kolley aqwaashu ma kala dheera iyo barhkood iyagu dihaar kaba dhigay iyagu taas kuwa iyagu laqwi kaba dhigayna way jiraane bal masalada sababtuna waa taan soo sheegnay oo ah meesha nas sariixi ma jiro oo qur-aankii ama xadiidkii markaas culimadiina markay eegeen waxaanuu dadkii kaba dhaca eegeen ayaa meelihii ay ku kala xambaarayeen iyo waxyaalihii ay u ictimaadsanayeen baa kala dunaaday kalaba dunaaday imaka qowlka malaa meesha u daahirsan ibnu cabaas iyo kan imaka inooguba yimi halkana aan hayno weeye haddii bal niyo dalaaqeed uu ujeeday dee dalaaqu kinaayo waa ku dhaca haddii la niyoode bal dalaaqii ha lagaba dhigo laakiin haddii kale kafaaradoodun baa ka dhalan wax dambo markaa ka imanayaana ma jirto taasi waa mid ama iyada hadday dhacdo inuu eeg shaygu cunto oo kale dadka way ka dhacdaa ama dhar ama wuxuun waxaan adigu bal dumarkii ahayn hadduu yidhaho waxaasi xaaraan buu igaba yahay xaaraan buu igaba yahay iyada cunto ama wax la caba ama waxa ilaahay xalaaleeye xaaraam kama noqonayaan asalahaan xaaraam kama noqonayaan waxay noqonaysaayo taa laqwi bay ka dhigayaan oo wixii waa iska cuni karaa kafaarana meeshii ma imanayso bal taas bay intooda badani kuma tagaan oo iyada hadduu yidhaho waxaasi waa cuntadii wixii la cabayay wax la xidhanay waxaasi xaaraam buu igaba yahay xaaraam kama noqonayo hadalkiisii xaaraam kama noqonayo bal wixii laga soo qaadaya uun kalaam laqwiya ayuu lagaba soo qaadaya hadduu markaa wixii kuba dhacu cuno kafaaro meesha kaba imanaysaa ma jirto waa taa laakiin kafaarada halkan waa dabal dumarkii bay khaas ku yeelaan dee waa zawjadii oo kale bal amadiina dee kolley markaan eegno sababtaa kale oo wax raacaysa bal taasi iyada waa mid oo masaladan وxdثnي محمد بن xاtم qال xdثna حجاaج بن محمد qال أخبرna بن جurayج qال أخبرnي cdاn أنه سمعa عbayd بن عmayr يخbr oo عbayd بن عmayr buu cdا بن أbي رباح mqlay isagoo waramayo uu ku waramayo أنhu سمعa cاaشhaةa تخbr inuu cاaشha mqlay oo waramaysa oo ku waramaysa أن النبy صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay kaana inuu ahaa ynkuث mid nagaada cinda zaynaba binti jaxshin zaynab bintu jaxshi agteeda fa yashrabu waa cabayey cindaha agteeda casalan malab buu ku cabayey qasmigu rasuulka ilaahay dee dadku waajib buu kuba ahaayee waatay culimo raajax yeeshay inaanu isaga waajib ku ahayne laakiin min baabi makaarim alakhlaaq iyo mucaasharadii fiicnayd inuu laba imanayey bal waxaana inoo soo socota inuu rasuulkii ilaahay waqti lahaa uu dumarka soo wada bariidiyo soo wada maro oo laakiin yaanu dee halkaas u hooyanin ha ku dambeeya tii habeenkaa lahayd be casarka dabadii taas baa jirtay rasuulka ilaahi uu lama iman jiray waana xadiid inoo soo socda haddaba maxaa dhacay waqtiyadaas ayaa zaynab bintu jaxshi gurigeedii buu ku yar raagay waa ku yar nagaaday qaalat waxay tihi caaisha fatawaadaytu waxaan isku waafaqanay ana wa xafsatu anigiyo xafsa asalku fatawaada'tu weeye ee takfiif hamsadii la takfiifiyey baa ya-dan keenay ee asalku atawaadu waa macnaha tawaafuqe waxaanu isku waafaqnay ana aniga anaadu waxay adkaynaysaa damiirkan mutasilkee tu'daas bay adkaynaysaa si ay u suurto gasho cadafkan wa xafsatu oo dee meeshii shiciriyo dhexdii mooyaane fatawaadaytu wa xafsatu lama odhanayo waa daci aad bay luqa daciifa u tahay kolkol shicirka iyadoo dee faashiyaha kuma timaado markaa damiir faasi damiir munfasila lala yimaadaa si cadafkii ama faasilun si cadafkii uhagaago tana waa taas waxay isku waafaqeen ana ayatana waa ana ayatana waata anaga naga midee maa dakala calayha maad waa zaa-ida dakala calayha uu soo gala annabiyu sala allahu calayhi wasalam faltaqul ha tidhaaho inii anigu ajidu waxaan helayaa minka xaggaaga riixa makaafiira makaafiir urteed ayaan kaa helaya makaafiir waa jamcu maqfuurin waana xabagta kamid ah geed siday noo soo socota curfud ay odhanayeen bay ka bixi jirtay ee waana sideeda way u macaaneyd baa la yidhaahaa waa xabag laba cuno laakiin waxay lahayd raa'ixa yaroo kariyaha ama ruuxa ur laga urinaya aan dee la jeclaysan markaasa waa xeelo agdumar adigu kollay dee waa taa inu soo maray waxyaalo kalena way noo dambeeyaan oo dumarna wada qabo hinaasahood weeye fadhigaa yar bay ku hinaaseen dee waana umuuro rasuulka ilaahay u dulqaadanayay u sabrayay u adkaysanayay ee xeelada bay ku heshiiyeen wax jirana ma aha inay tidhaaho tii kolba uu soo galaa waxaan kaa qorinayaa makaafiir xabagta ahayd urteed markaas taas akanta hamsadiisa faamkaan qadarayna halkan akanta makaafiira bal taasaa lagaa urinayaaye ma makaafiir baad cuntay xabagtaas miyaad cuntay saasay ku heshiiyeen ujeedadoodna waxa weeyaan fadhiga yar iyo malabkan halkan kama soo cabeeya iyada agteeda kuma sugnaan inay rasuulka ilaahay ka horjoogsadaan ee ka manciyaan taas bay doonayeen fadakala wuxuu usoo galay calaa ixdaahumaa labadii mid ahaan caaisha ama xabsa faqaalat ti uu soo galay baa waxay tihi dalika hadalkaas bay lahu waa madkuurkaas bay isagii ku tidhi faqaala wuxuu yihi bal sharibtu casalan arrinku makfuur makaafiir maan cunin oo arrinku kaa ma aha ee sharibtu waxaan cabay casalan malab cinda zaynaba binti jaxshin zaynab binti jaxshin agteedaan malab aan kaba cabay walan acuuda lahu umana laamayo oo dee haddii urtaaba uu leeyahay oo waxaan lagaba urta leeyahay anigu u laabmi maayo waxay noo dambaysa riwaayo kale markii ay dee saa uu yidhaaho ee ay waad qorshahay sii dhigtay caaishaba akanta makaafiira rasuulku daynay muu cunine laabuu odhan doonaaye aan idhaahno ma hadii riix haddaa urtani maxay tahay waa riwaayada inoo dambaysa markaa uu sheego ee uu yidhaaho malabkaasaa jira ina way ogaadeen ha aan idhaahno jalasat daxlahu lcurfuda haddaba shinidii malaag malab ka samaysay ayaa geedkii curfu daaqday waa qeydkii xabagtani kaba baxaysay oo dee urta halkaasay kaagama timi waa qorsho saasay dejiyeen bal waa riwaayada dambe inoo dambaysa walo magac yari inu isbedelayo markaas rasuulka ilaahay dee uu nici jiray isaga ur aan dad udgoonay in laga uriyo wuxuu uhi wala nacuuda lahu uma laabmayo fanazala waxaa soo degay lima tuxarimu maa axala allahu laka ilaa qowlihi in tatuuba aayaddan ama suuraddan baa inteeda hore ay soo degtay nebigi ilaahayow ama yaa sharaf alkhalqi maxaad u xarimaysaa maa axala allahu laka wixii ilaahay kuu xalaal kaaga dhigay tabtagii mardaata aswaajika adigoo doonaya dumarkaaga raaligelintooda aada doonayso markaasaa maxaa dee kama dambaysa halkay in tatuuba yaa lala hadlaya waa caaisha iyo xabsa waa wax inoo dambeeya iyagaa waxaan qorshahan dejiyey haddaad toobad keentaan waa licaaishata waxabsata macnaa alkhidaabu muwajahu licaaishata ama caaisho iyo xabsa ayaa khidaabkani ujahaysan yahay iyagaa lala hadlaya haddaad toobad keentaan de faqad saqad quluubukuma waayo waxbaa ku dhacdeen qalbigiini waa leexday oo waxaan toosnayn baa idinkaba dhacay ee haddii kalena oo isaasu ay isu dee xisbiyeysataan oo isu kaalmaysaanna ilaah iyo rasuulkiisi dee ilaahay iyo malaa'igtii iyo dadkii mu'miniintaaba rasuulka ilaahay bay ay dee xaggiisa jiraan wayay u hiilinayaan waxaa kaloo wayn asara nebiyi ilaa bacdi aswaajihi xadiidan macnaa waxa weeye aayaadkii soo wada degay un weeye waayo inay aayaddan baa horeysa oo wayn asara inta tuubaa kaba horeysa oo waxaad xustaaba markii uu siraysay annabiya ilaa bacdi aswaajihi dumarkiisii barhkood xadiidan oo bal haddaan waaqacadan kuma fasirno ee waxay noqonaysaa xadiidkan uu mid ahaan hoos ugu sheegay waa malabkan iyo inaanu dib u cabayn oonu kuma noqonayn taasba weeye ee haddii arrintii maariye ay noqoto iyadana kolley yani saxiixa inoogu sugnaanin muslim iyo ka bukhaarintooda laakiin sanadkeedu uu xoog leeyahay arrintii maariye ay tahayna waa inaanu iyadii uu iska xarimay oonu dib u dee ula kulmahayn taas bay noqon xadiidka dee markii dambena waa la faafiyey oo dee labadoodii waa caaisha iyo xabsa arrinkii mid tii kale uba sheegtay uba warantay bal taaba weyn bal riwaayad dambe aan gaadhno waayo arrinkanna waxaa kuma sugnaa qad farad allahu lakum taxillata aymaanikum oo wixii rasuulka ilaah iskaba xarimay iska manciye malabkii ahaa oo wax xalaalo isaga u ahaa dee waa tan kolley dhaarna malaha way raacday sida lafdi bukhaariye ilaahay yidhi kafaaradiyaa laydiin jideeyey oo ah kafaarada bixi wixiina xalaal unbu kuu yahay riwaayo ka dheer ayaan inoo taallo waatan xdثna أbو كرayب محمد بن العلاء وهاrون بن عبد الله قال xdثna أbو اساmة عن هiشhام عن أbيه عن عاشhaةa qاaلت waxay cاaشha tihi kاna رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay يحiب wuxuu jeclaa الxalواء oo waxyaalaha macaan waa jeclaa iyo والcasلa malbka taas bu ayuu jeclaa rasuulka ilaahi صلaوaaت الlahi وaسلام عaليه الxalواna waa dee shay kastoo macaan ba alxalوى waa la yidhaa kolkol lama made alxalwa waa lagu gaabsadaa barhkood baa yidhaha way uxiisanayno xalwada u naqaana farsamo gashay la sinaaceeyo de ama malaba laga sameeya ama wax kale adigu la farsameeyey taas bay khaas u tahay ee waxyaalaha macaan si guud ee alxulwi unbaa la odhanaya wixii macaanaa oo markaa lafdi caama ee tani waa wixii farsamo iyo sanca ay gashay barhkoodna way yidhahdeen bal rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuu jeclaa taas jacaylkani waa jacayl abiici oo kii dee dabcigii ahaa weeye macnuuna mahay inuu doondooni jiray oo aada ugu dadaali jiray siday dee aimadu yidhaahaan maalinta uu helo dee qadar fiican buu ka qaadan jiray oo laga dareemayo inuu waxaani cajal gelinaye maaha macnuu wuxuu isku shuqlin jiray doondooni jiray oo bal matalan taasoo aad iyo goor ku dadaali jiray marka laakiin uu helo ayuu qadar fiican rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaba qaadan jiray bal taasba ayuu bal maalan xadiidku ama ay culimadu ay nooguma fasireen arrinkuna wuxuu keenaya waxyaalaha caynkaas ee dee dayibaadka ah in ka dheeraanteeda guud ahaan lagama dheeraada dee maaha uun imanka waracnimo iyo zuhud iyo ruuxii shay u banaan weeye oo wuxuu dee matalan ruux uu qaadan karo taase malaa dee inshiqaalka lagu shuqloomubaati dee bacd atqiya ama bacda ahli lwarac ay kaba dhigayeen ama ay diidayeen laka rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waxyaalaha dayibaadka ama dee macaan ee nafta ay kuma raaxaysanayso waa isticmaali jiray marka uu helo yaanu dee wuxuu aada u badsadaba aanay ahayn ahaaninbe markaasaa maxay tihi markaa xadiidkii fakaana wuxuu aha idaa sala alcasra salaada casr markuu tukado daara waa wareegi jiray oo calaa nisaa-i dumarkiisa macnaha markuu salaada casar tukado isagoo kollay tii guriga habeenkaa lahayd ku dambaynaya uu soo wada mari jiray fayadnuu minhuna waa u dhowaan jiro guriga waa gelayay waa u dhowaanayay dee halkan kulan uu toos ula kulmaa ma jirahayn ama jimaac ma jirahayne laakiin hadday tahay mubaasharo kale ama dee t qublo iyo waxyaalo taas wax maanacoo jiray may jirine bal adigu uu dhowaanaya rasuulka ilaahay fadakala calaa xafsata xafsa ayuu u galay faxtabasa cindahaa agteediibuu ku raagay aktara in ka badan mima kaana yaxtasis intuu marka saas oo kale bariidada ay tahay waxa weeyaan intii uu kuba raagi jiray ee ku dibdhici jiray in ka badan fasaأaltu can dalika arrinkaas baan dadkii weydiiyey o faqiila lii waxaa laygu yidhi ahdat way hadiyeysay lahaa lixafsata imra'atun haweeney oo min qowmihaa tolkeed kaba midi cukatan qube min casarin malab ah ayay u hadiyeysay fasaqata rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm minhu sharbatan rasuulkii ilaahay baa waxay ka waraabisay sharbo isagii kaba midoo rasuulka ilahay bay soo taasaa dee ta rasuulka ilahay raajisay faqultu waxaan idhi caashaa odhanaysa amaa wallahi baan ku dhaartee lanaxtaalanna lahu waan u xeelaysanaynaa si aan taas uga goyno oon uga hor joogsano fadakartu dalika lisawda sawda ayaan u sheegay xadiidkii hore waxaynu soo aragnay xabse iyo caaisha inay kuwii arrintan la yimi ay ahaayeen kanna waxaa inooguba sugan zaynabna ay tii ahayd malabka rasuulka ilaahay siisay kanna waxaa inoogu sugan xabsa inay ahayd tii malabka siisay sawde iyo safiye iyo caaishana ay qorshaha kale ka qayb qaateen bal waxaana xadiid keliya iyo duruqdii weeye iyo riwaayaadkiisa kala duwan haddii aan isdhaahno tarjiix u baahan oo la kala raajax yeeloo waaqaco keliya kaba dhigno culimadu waxay raajax yeeleen ta hore oo zaynab bay raajax yeeleen waayo sia inooba dambaysa inta tuuba cumar baaba kuma fasiro ibnu cabaas markuu weydiiye labadan lala hadlaya waa caaisha iyo xafsa isku kooxna way ahaayeen duma siday caaisha tidhina dumarkii rasuulku laba xisbi bay ahaayeenoo xisbi waxaa dee caaishaha horkacayso waxaa kaba mid ahayd xafse iyo imaka sawde iyo safiye ayaa kaba mid ahayd xisbiga kalena umu salamo iyo zaynab bintu jaxshiya baa ku jirtay dumarka kale waa laba xisbioo dee tartamaya labadaa kooxood bay kala ahaayeen ee kolley hinaasana waa ka wada dhexeeyey bal taas waa haddii aan tarjiix loo baahdo waxay leeyihin riwaayadaha horea raajixa xagga tasmiyada in ayadda markaa iyo inta tuubaha khitaabkan iyada waa si dee axaadiis kaleba kuma timi haddii aan idhaahno laba waaqacay kala yihiinna oo saa lagu jamciyada dee waxa weeyaan oo laba waqti oo taa horena sabunusuulkay qayb kaba ahayd tan laakiin lama socoto aayadda inay kusoo degtay lama socotee laba waaqacaan ka kala dhigno midna sabunusuulkii qayb kaba ahayd aayaadkaas ama sabunusuulkii aayadda midna aanay ahayne laakiin arrintan kale rasuulka ilaahi ka dhacda un ay dhacdayna dee waaba ixtimaal culimada qaarkood ay muujiyeen oo xagga ah inta dee la jamcin karana kolley waa la jamciyaa riwaayaadka bal markaa waxay tii xeeladii waa tane waxay sawda ku tidhi idaa dakala calayki markuu kuu soo galo fa inahu sayadnu minki si icaanadu ahayd uu kuu soo dhawaanayaa oo dee haba dhacdo hadduu doono labsi iyo waxyaalahaasi faquli la waxaad ku tidhi ya rasuula allahi akalta makaafira qorshahana caaishaa dejisay wa makaafir baad cuntay waa xabagtaas fa inahu sayaqulu laka la faquli lahu waxaad ku tidhaahaa ma hadihi ariixu dabayshani maxay urtani maxay tahay haddaan aan kaa urinaya inay maya buu odhane wa kaana rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi ina yashtadu waxaa ku adkeyn caleyh korkiisa an yuujada minhu riixu in ur aan udgoonayn lagaba uriyo rasuulka ilaahi way dhibi jirtay fa inahu sayaqulu laka markaa wuxuu ku odhan doonaa saqadnii xafsatu sharbata casalin xafsa waxay i waraabisay dee wax kaloon u tiiriyaa ma jirtee sharba casala faquli lahu waxaad ku tidhaa markaa jarasad way daaqday naxnuhu haddaba shinidii malab ka samaysay alcurfuda curfud curfudkuna waa makaafir jamcu mukfurin baan nidhi xabagtaasi geedkii kaba baxaysay taas buu ahaa marka waxay idhaahaana waa adigu kolley ama ardal xijaasa kaba baxe bal adigu tan ku dhaafayaan waa geed weeye geed waana geed qodax loo xabagay ay kaba baxdo dee dhir kala duwanoo xabagta ay kaba baxdana waa tanaadan sheekh sheekhyadii kaba mid ahaa kolley dhowr iyo toban sano hortood buu magaaladeena ku dhinto muxadis ahaa sheekh maxamed hereri raxmatullaahi caleyhi nin muxadis u ahaa kolley dee mandiqadan taas magaaladeena baa saddex iyo toban sano ama afar iyo toban sano hortood kuma dhintay ayaa wuxuu isaga odhan jiray halkan kuma laqmayn jiray walow dee malaa intiisii hore afar iyo lixankiibuu xaggan soomaalida usoo wareego intii hore dee reer harariyabu hala arkaa markaa hore qoyskiisu waa soomaaliga may aqoone laakiin hadda dee imaka halkan waxaa leeyahy cumdo ma noqonaye laakiin cibaaradiisii bay ahayd kolley laga yaabaa isnaadkiisana saxiixa muslim waa idiin soo qori doonaa dee waa sheekadaydii hadda tajriidka markii uu noo aqriyay jarasat naxluhum shiladiisa waxay daaqdeen al curfada gumur gubarta geedkan gubarta la ydhaho si isaga ku laqbaynayo adigu laakiin dee imaka waxa leeya waa geed un baan leeyahay bal laakiin sheekh maxamed here raxmat ullahi caleyh waa taas muxaditha ayuu adu ahaa de imaka tanise maaha dee arrimihii in waa kolley waa mala un ama waa de malaa hahdan iyo waxyaalaha ay leedahay dee taas bay leedahay madan garanayay urtaa iyo dee keriyahda inay leedahay lakiin waa cibaaradii sheekha raxmat ullaahi caleyh jarasa naxlo lcurfuda macnaa geedkii shinidiisi waxay daaqdeen oo cibaaradiisii gumar bay daaqdeen laakiin waxaa dha geed bay daaqdeen waa geedka adugu xabagtu kama baxdo xabag dee dhadhankeedu mahadna caadaadee laakiin urtaas leh saaqulu dalika lahu aniguna sidaasaan markuu i yimaado eg waa qorsho dhan ay dejisay dhowr dumaroo aadis oo midba guri joogta ayaa hadalka rasuulka ilaahay ku odhanaysa de markaa wixii laysku raacay dee mid keli u tidhaaho dee waaba laga joogsan lahay waxay kolba guriga u galaba hadalkani kama soo horeeyo markaa wax jira ayaaba dhici karta inuu dee ay meeshii ay muuqato inuu wax jira yahay wasaaqulu dalika lahu waqulihi anta ya safiyato anta ya adiguna safiya sidaa kuma dhe فلما دخل على سودة سودة markuu soo galay قالت waxay tihi سودة تقuل سودة قالت عاشha waxay tihi تقuل سودة markii dambe ku odhanaysa سودة waxay leedahay والذي لا إلaha إلا هuو ilah baan ku dhaartee لaqad kintu waxaan u dhawaaday an ubaadiahu inaan kuwa bilaabo isagoo nii soo dhaweyn oo kaninkii jooga inaan ku bilaabo biladي qوt kley kaadada dee waxa badan inaan adila socon khabarkeede halkan oo kale dee meelo kalena way dhacdaawnoo horena malaa kitaabka wax ugu soo aragnay tii badnayd maaha qur-aankana marna bay dhicin wamaa kaanuu yafcaluuni laqad kintu an ubaadiahu biladii qulti lii maxay taa u leedahay wainahu calcalmaam isagoo weli kaninkii taagan oo dee meel laga uriyo waxba aan joogin maxay taa u lahayd waa faraqan minki waa caaisha laga baqanaya cabsi adigaan kaa cabsanayo oo way oran weydaantaas ayaabad u dhawaaday isagoon soo gaadhin oon ii dhaweynba inaan hadalka ku idhaho falama dadaa rasuul llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi markuu soo dhawaaday ayay qaalat tihi ya rasuul allahi akalta akalta makaafira qaala la qaalat waxay tihi famaa hadihi riixu riixdani maxay tahay aan kaa urinaya hadda haddaanad makaafir cunin qaala staqadta ya xafsatu sharbata casarin qaalat markaasay tihi hadalkii loo dhigay jarasat naxlahu lcurfuda falama dakala calaya markuu adna ii soo galay qultu lahu mila dalika intaa rasuulka ilahi waa u sabrayo kama cadhoono iyagii waa kaase waa u dulqaatay mil taasoo kale ayay tihi ayaan ku idhi uma dakala calaa safiyata safiya u galo faqaalat bimili dalika iyadna hadalkii ubay tihi falama dakala calaa xafsa maalintii labaad markuu xafse u yimi ayay qaala tihi ya rasuula allahi alaa asqika minhu imankana malabkii u yeelaaye wax malabkii kamida ma ku siiya qaala rasuulka ilah wuxu uhi laa xaajata libimay dhankama lihi iska hayso qaala taqulu sawdatu markii dambaa dee sawda oo inay hadalka caaisho iyo malaa cabsideed umaytan u tida iyadu in rasuulka ilaahi waxaan ay ka manciyaan malaa diyaarba way ahayde sawda markii dambe maxay tidhi subxaana allah waa dee tacajub bay halkan ola timi wallahi baan ku dhaartay laqad xaramnaahu waynu ka mancinay xaramahu macnaa manacahu wey waan ka mancinay oo waa taa aynuu diinay dee taasa maynaan filahayn oo ismaan lahayn anigu qaalat caaisha waxay tihi qultu laha waxaan ku idhi iskuti aamus hadin yaanay arrintu dee fashilmin yaan arkan lama ogaanin taasaan bal xaasilka kolley riwaayadii hore waxay nooguma sugan inta yare xabsa iyo zaynab unbaa meesha geer kala duwan waana taa aan sida lagu jamcinayo hadday tarjiix loo baahdana riwaayada horea la raajax yeelaya bal rasuulka ilaahay casalkii ama malabkii uu iska manciyey uu iskaba xarimay dee haddii aayaadkaasna waa taasa imika halka inoogu suganaya sababteed kuma soo degeen taxriimkana kolley riwaayo bukhaari waxa laba socday isagoo yidhi waqad xalaftu laa tukbirii bidalika axadan oo dhaarna weyn laba socotay dhaarta kafaaradeedii baa la bixinoo bal haddii uu ruuxu wax iska xarimo in ama dee dhaartii kafaaradii dhaartaa la bixinoo bal dumarka iyo waxyaalahaas waana taa aan soo maray kolley xadiidka intiisa kalena macnihiisu waaba inoo daahir halkan kale ah rasuulka ilaahay saacadan uu kusoo wada wareegaya casarka dabadiina dee waxa ay tahay oo markaa shaaficiyadoo kaliya ay yidhaahaan walow qasamka ciimaadkiisay ka dhigaan habeenkiio habeenkii aqalkaas mooye aqal kalema tegi kara yidhaahaan dee wax daruuro uun mooyaane laakiin maalintii marka ay noqoto xaajo hadday jirto haddaba xaaja markay jirto waa geli karaa aqalkiiye iyadoo hadda aan kulan aan lala kulmaya haweeneedii jirin xaajo waa loo geli karaa habeen kaladu laakiin waqtigii dee guryaha la joogayo cibaadulqasam yahay daruuruun buu aqal kale kuma tegi karaa watayha marka xadiidkana adiladooday kaba dhigaan rasuulka ilaahay casr dabadi ayuu guryaha soo marayay oo hadlay walow dee taas aad horraysiinay inay culimada qaarkood ay leeyiin qasmigu isaga waajibba kuma ahayn waxna way noo dambeeyaan turji man tashaa watu ilaka man tashaa bal taasna horena aynu uba soo marnay qasmiga haddii laguma fasiro ee arrinkani ficil uma banaanaaba hele wuxuu tan ulama imanaya min baabi makarim alakhlaaq bal umuurahaasi waa umuura halkan inooguma sugan marka waxa uu baabkii inoogu khatimay inta yar qaala abu isxaaqa ibraahimu abu isxaaq wuxuu yihi ibraahimi cibaaro aynu soo arki jirnay maha cibaaradu marar hore meel waan kusoo aragnay laakiin dheer abu isxaaq baa yidhi o ibraahim xadathana alxasan ila waxaan soo arki jirnay uun muslim baa hadalka watay xadahanaa zuhayr xadahanaa yaxya xadahanaa abubakr ama xadathanii taasu baan soo arkayna imankana abu isxaaq laydhaa baa hadlaya waana kitaabkii muslim dhexdiisii abu isxaaq ibraahim baa yidhi xadahanaa alxasan bn bishr bn اlqasim qaala xadahanaa abu usamata bihada sawaan waa xadiidkan un isagoo ay isku mid yihiin abu isxaaqani waa ninkii ibraahim ibnu sufyaan la odhanayey ee kitaabka muslim inoogu soo naqliyey muslim ee kaba soo wariyey dariiqada mashaariqada oo kale waana ninka dee u badan horena markii aan madkhalkii kuma jirnay ama muxaadaraadkii kitaabkan muslim kuma tacalluqsanaa meelo yar dhaafay horena waan soo aragnay meelo horta laba meelood malaa way inoo horeeyeen oo isaga fawt buu leeyahy inta kale sheekha uu kaba maqlay saddex meelood oo ay culimadu dabdiyaan oo ama ijaaze ama wijaado un mooyaane bal marka kitaabka dhexdiisuu ku leeyahay tacliiqiyo barhkood waa sida halkan oo kale oo muslim baa xadiidu warinaya muslim isagu xadiidkii isagu muslim buu kaba warinayay axaadiisii hore aynu soo haynayna abu isxaaqani muslim unbuu kaba warinayay laakiin maxaa dhacdo kolkol rag muslim la siman buu la kulmay oo uu soo gaadhay sanadkiisii dee markuu xadiidka warinayo uu muslim ku jiray ayaa dariiq aan ahayn un muslim aanu ku jirin uu muslimba la siman yahay ayaa kolkol dhacda meelo dhowrana kitaabka way kagaba sugan tahay halkan baa kaba mida oo macnuhu wuxuu noqonayaa xadiidkii haddii muslim wariyo abu kurayb kaba wariyo abu kuraybna abu usaama abu kurayb iyo haarunba abu usaama ay kaba wariyeen hadduu markuu abu isxaaq xadiidka warinayana dariiqa horebana uu muslim kaba wariyo abu usaame iyo abu isxaaq ay udhexeeyaan laba waa muslim iyo sheekhiyadiisiibaa udhexeeya waxaa jirta ninkan xasan ibnu bishir la ydhaha rijaasha muslim ka mid ma aha culimadu tamyiis bay ula yimaadaan waa sheekhii abu isxaaq ee sheekh muslim maaha ayuu xadiidkii ka wariyo isna muslim la simado abu usaamo macnuhu wuxuu caddaynayaa dariiq kale inuu leeyahay oo uu muslim la simnay maanta oo musanadkiisii ka caalisan kii hore oo muslimu kulaba sidnay intaas weeye meelo kala duwana kolkolla tacliiqyo karuu yeelan karaa ee waan arki doonaa ayaabtaa horena muxaadaradii qeybba kamiday ahayd meelahaas iyo ka hadalkeeda kollayna ee waa u laadmi kartaa dee ciddii aanay u duubnayna kollay way helaysaayo waa wax adigu iskaba muuta waa firaan filayaa ama helaysaan waayo aad bay mufiid u ahayd waxyaalahan kitaabkay mufiid u ahayd intaynaa bilaabina waa casharadaan ka horreysiyey taasi waa mid waxadathanii iyada muslim baa le intan abu isxaaq ma laha waxadathanii waayo muslim sweyd ibnu saciid waa sheekhii muslim hore aynu usoo aragnay waxadathanii waxaa kaloo xadiidka igu warramay marka waxaan leeyahay eed xasan ibnu bishir culimadu rijaashii muslim ka mid ma aha waa sheekh muslim la siman abu isxaaq sidaa uu muslim uga wariyeyna wuxuu uga wariyey bal kutubta lixda ah kuma sugna riwaayo kuma lehe tamyiis bay ula yimaadaan iyagoo cid kale kaba soocayay ulama yimaadaan bal markaa arrinka meesha keenayna waa taas abu isxaaqna waa ibraahim bnu sufyaan ama waxadathaniihi muslim baa leh oo wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa igu warramay sweyd ibnu saciid qaala xadathana caliy bnu misri can hishaam bni curwata bihada lisnaadi isnaadkana hishaam iyo intii ka dambeysay weeye ilaa caaisha نحو mid laba mida الله سبحaنه وتaعالى عlم سبحاaنك اللهم بحمدiك أشهد أن لا إله إلا أنت